Gudoomiyaha iskaashatada dan kulmis ee xeebaha Soomaaliya Kamaal Make Aweys ayaa kalluumaysatada ugu baaqay inay muujiyaan taxadar dheeri ah. Kalluumaysatada isticmaasha doomanka xilliyada habeenkii ah ayuu ugu baaqay in la yareeyo xilliga la kalluumaysanayo maadaama digniino ku aadan roobab dabaylo xooggan wata la soo sheegayo. Kamaal Make Aweys, Gudoomiyaha Iskaashatada Xeebaha Soomaaliya ayaa tilmaamay in xilligan uu yaraanayo helista kalluunka, kalluumaysatadana ay naftooda khatar gelin.
waxaan rabaa duulaar halkan aan ka hadlo wacyigelin loo samaynayo doomaha badda ka shaqeeya amba aada kalluumaysiga oo leh habeen iyo maalin aan rabnaa duulaar halkan inaan wacyigelinta uga soo jeediyo wacyigelintaas oo daba taagan xilliyo oo waxaana soo galeen oo hadda la sheegay dabeelo inay jiraan roobabna ay la socdaan waxaan rabnaa marka kahortag inaan samayno balaayadu waxay leedahay amba ka dabatag ma lahane kahortagay leedahay ka dabatagana wixii baaba'ay aan la sheegaa amba dhibkooda laga hadli doonaa marka waxaan rabnaa duulaha raalle ka noqdo dadaalka hadda aan wadno oo aan macnaha wacyigelinta aan idaacadda qaranka maanta aan u sheegayno dooleyda ka shaqaysato biyaha soomaaliya in oo weliba habeenka jiidmada aada sida foorboortooyinka voolvayaasha in ay ka warqabaan nafsadoodana ay kaga taxadiraan dhibka iyo dabeelaha la sheegaayo markii doontii badda ay ay ku jirto roob xoogle uu ku yimaado roobabka hore roobab caadiya lagu dhumi jiray amba doomahina ay ku baabi'i jireen amba ay ku dhumi jireen roobabka hadda la sheegaayo roobab dabeelo xoogle wata waa la yaray marka waxaan rabnaa inaan u faa'iidayno dadka doonleyda aan uga sheekayno aan u shaqayno wix nooga aadanna aan samayno waa wacyigelin wax nooga aadan inaan dhahno walaalow badda xumaatadeeda iyo ficnaanteeda inaa kala ogaado hadday inay xuntaa aragtid habeennimadaba inaad ka soo dhex baxdid oo xumaato aad aad ka darayntid haddii kale inta ay xuntaaba inaad aad macnaha aad maalintii la aado sidii macnaha nafsadaadana ay u badbaaddo hantidaadana ay u badbaaddo dadkii kalluunka rabana ay kalluun u helaan xilli munaasabna loo keeno ummaddiina la badbaadiyo kalluunkana la helo marka taas waay maanta waxaan intaan uga hadlaya anigoo guddoomiyaha aan shirkan aan shirka saxaafadeedkan aan u qabtay waxaa dhacday macnaha habeen hore waxa lagu soo wargeliyey in dabeelo ay ku soo warjahayn soomaaliya wax walba horta ilaaha wato xilligii leey laakiin wax haddii laguu sheegay inaa haddana kasii gaashaamatida iska fiican waxaa ilaahay qadarin ma dhacayaan inkastoo qadarta uu leeyahay dhagaxaa soo dhaca hadii lagu aada ka leexan dhibay naqanee marka waxaan rabnaa wixii ilaahay uu noo keeno horta alxamdulillah aan leenahay laakiin dowleyda foojignaan dheeraad inay muujiyaan roobabka caadiga oo ku talagalka ahay amba deerta amba gu'a amba xagaaga noo di'i jiray aad dooma nagala tegi jiray amba dooma baabi'i jiray mid asiga la leeyahay masiibo rabaani amba dabeelo wato wuxuu samayn karaa burbur intaas ka badan amba dhib intaas ka badan amba khasaare intaas ka badan ayuu geysan karaa marka waxaan rabaa dadka dabaalatada laftigeeda inaan u sheego xilligaan ay badda ay xun tahay dabaasheeda inay ka leexdaan badfurnaa lagu jiraa xilli badfurun waaye bisha tobanaad waaye laakiin haddii badda ee dabeelo ay soo galaan waxaa macquul xataa inay ilmihii disho oo dadkii ay disho aan macquul noqonayso marka intaasaan rabaa in aan anigu kaga faa'iidaysanayo war saxaafadeedkayga aanu ku soo koobaynin xeebta liida keliya xeebaha soomaaliya waxaan rabaa doonleyda inay ka warhayaan dadkan dad badda ka shaqaysta waaye oo shaqooyinkooda kalluumaysigaas ay ilmahooda uga faa'iideeyaan dadkoodana uga faa'iideeyaan wixii dhib oo magaaladaas amba caqabad ku ahayo amba derbi iska fadhiga ahayn ay iska dhaafeen waxaan marka rabaa badleyda soomaaliyeed oo dhan anoo fartiintaan u diraayo inay foojignaan dheeraad xilliyada dhibka la sheegaya ay ka sameeyaan roobkaanna ilaahayaa wato laakiin markaas saansaan aragtid inaad difaaca ku jirtid oo aad macnaha meeshaas aad ka soo bixi kartid amba aad ka soo ordi kartid Hadalka gudoomiyaha iskaashatada xeebaha Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli dalka ay ka bilowdeen roobab khasaare badan dhaliyay.